إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee raadiyaha alfurqaan qodobada aad duhurnimadan ku dhegaysan doontaan kuwooda ugu waaweynna waxaa ka mid ah in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka laamo dowladda maraykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalal ay ku jirto soomaaliya cabsi ay ka qabto xarakada mujaahidiinta al-shabaab maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in gobolka gedo ka celiyeen diyaarado hub iyo ciidan sida oo ay soo dirtay dowladda maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inuusan aqoonsanayn kan isku magacaabay s c kaatumo dowladda eritereya ayaa xalay weerar ku qaaday dalka etoobiya ciidamada xisbada degmada salagle ayaa sameeyey howlgallo ballaaran oo lagu baadigoobayay waxyaabaha dhacay haween wax ka baranayay markas ku yaala magaalada jamaame ayaa loo soo gabagabeeyey muqararka fatrada koowaad ee waxbarashada wasiir hore ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xas sheekh maxamuud uu ku jiro xaalad hubanti la-aan siyaasadeeda isagoo ku dhaleeceeyey inuusan waxba ka qaban arrimaha bulshada warka dibaddana in ka badan lixdan ruux ayaa ku nafwaayey dab ka kacay mid ka mid a suuqyada waddanka ciraaq intaasuna dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka duhur ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan haddana u diyaargaroowa faahfaahinta qodobada aan idiin soo sheegnay قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa hagaag dhegaystayaal isku soo noqo duucan waa duhurnimo laba iyo labaatanka muxaram sannadda kun afar boqol toddobiyo afartanka dhanka kalena ku aastaysan toddobiyo tobanka bisha toddobaad sannadda laba kun shan iyo labaatanka warkii oo dhan in ka badan soddon askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay gobolka laamo waxaa ka waramaya wariyaheena haashim cabdinaasiir ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar kabin ah waxa ay u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo ka baxay magaalada sankuro kuna sii jeeday magaalada kiyunga ee gobolka laamo gaari mootabiish ah oo ay la socdeen ciidamada kenya ayaana waxaa haleelay qarax loo dhigay khasaare badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaan halkaa ka soo gaaray ciidamada kenya in ka badan kow iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa halkaa kunaf waayey halka sidoo kalena kow iyo toban kale oo ka tirsan ciidamada kenya ay ku dhaawacmeen gaarigii mootabiishka ee uu qarax u haleelay ayaa halkaa ku gubtay sidoo kale waxaa burbur xoogan soo gaaray gaari kale oo cabdibilo ah oo ka mid ahaa kolonyada kenyaatiga ciidamada kenya ee ku sugan gobolka laamo ayaa waxay la kulmayaan weerar dhiigbixina oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda maraykanka ayaa muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan dalal ay ku jirto soomaaliya cabsi ay ka qabto xarakada mujaahidiinta al-shabaab faafaahin warkan ku saabsan iyo wariyaheena cadnaan xaaji muxsin waaxda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa war qoraal ah ay soo saartay ku sheegtay digniino amni oo heerkooda sarreeyo islamarkaana ay ku wajahan yihiin muwaadiniinteeda waxayna uga digtay inay u safraan waddamo ay ku jirto soomaaliya dalalka looga digay inay tagaan muwaadiniinta ameerikaanka ah waxaa ka mid ah liibiya maali iyo soomaaliya waxayna u sheegtay inay ka jiraan khataro amni islamarkaana u fududeen gurmashadooda haddii ay dhibaato la kulmaan sababaha aysan ku caawin karin dadkan ayay ku sheegtay inaysan u sahlanayn tegidda waddamadan iyagoona tilmaamay inaysan wanaagsaneen wada shaqaynta kala dhexaysa xukuumadaha ka jira dalalkan ma ahan markii ugu horreysay oo uu maraykanka uga digo muwaadiniintiisa u safridda waddamo ay ku jirto soomaaliya waxaana marba marka ka dambaysa aada u sii kordhaya baqdinta ay dareemayaan maamulka la baxay jubbaland ayaa sheegay in gobolka gedo ka celiyeen diyaarado hub iyo ciidan sida ay soo dirtay dowladda federaalka faahfaahinta warkanna waxaa la diyaaray wariyaheena cali aadan gudoomiyaha gobolka gedo uu magacaaban maamulka la baxay jubbaland maxamed xuseen alqaadi ayaa sheegay inay ka hortageen diyaarad sida hub iyo ciidan oo ay soo dirtay dowladda federaalka diyaarada ciidan iyo hub sidaha oo ay soo dirtay dowladda federaalka ayaan ka celinay hawada gobolka gedo ayuu yiri alqaadi isagoo intaa ku daray in si dhow ay ula socdaan dhaqdhaqaaqyada ciidan ee dowladda federaalka haddii ay isku dayaan inay weerar kusoo qaadaan maamulka jubbaland alqaadi wuxuu sidoo kale xusay in dowladda federaalka ay wado qorshe weerar ah oo lagu beegsanayo maamulka la baxay jubbaland wuxuuna sheegay inay u diyaargaroobeen sidii ay siiga difaaci lahaayeen dowladda federaalka diyaarado oo ay ugu talagaleen ciidamo iyo saanad milatary inay ku keenaan ayay ahaayeen waana ka hortagnay oo u diyaar garownay inaysan deegaanada annaga aan ka talinay oo gobolkaana aysan kasoo degi karin xogteedana waxaan helnay meesha ay wax ku diyaarinayeen iyo qalabkii iyo ciidankii annagu dad muqdisho iyo madaxtooyihii erida ay wax ku diyaarinayaan xogta ugu dhanto manihin waana laga hortagay makriga ay soo maleegayaanna waa u diyaargarownay haddana haddii ay mar kale isku dayaanna sidaas si lamid a iyo si ka daran baan ugu taaganahay annagu diyaaradaha iyo damacyada nimankaanu ay leeyihiin waxaanu ula soconaa si taagtaaka ah guddiyo ayay saareen oo gobolkan ay ugu talagaleen oo saraakiil iyo siyaasiyiin kala duwan in ay gobolkan qallaaso amni iyo mid siyaasadeed oo ugu caalan ay inay halkaa kusoo xawlaan annaga go-aanaan ka gaarnay in waxaas aysan noo keeni karin xiisada u dhexaysa dowladda federaalka iyo maamulka la baxay jubbaland ayaa mar kale cirka isku sii shareertay iyadoo labada dhinac ay ku mashquulsan yihiin qorshayaal colaadeed maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inuusan aqoonsanayn kan isku magacaabay s s c kaatumo faahfaahinta qodobkanna waxaa soo jeedinaya wariyaheenna farxaan cali cabdulaahi wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland ayaa soo saartay bayaan ay ku shaacinayso inaanay aqoonsanayn maamulka uu hogaamiyo cabdiraxmaan firdhiya ee la baxay s c kaatumo kaasoo ay haatan dowladda federaalku doonayso inay halkaasi ka dhisto warqadda ka soo baxday wasaaradda ayaa lagu sheegay in maamulka la baxay puntland kan isku magacaabay s s c kaatumo uu arko mid iyaga ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha maamulka la baxay puntland ayaa sidoo kale qoraalkooda ku xusay faragelin ay sheegeen inay dowladda federaalka ku hayso gobolka tibaaxayna in maamulka villa soomaaliya ku howlan yahay burburinta jiritaanka maamulkooda hadalkan ayaa yimid kadib markii dowladda federaalka ay aqoonsatay maamulka isku magacaabay s s c kaatumo taas oo sii horisay xiisadda siyaasadeed si karar qaadanaysa ee u dhexaysa deni iyo s s c oo garabka helaysa dowladda federaalka oo markii horeba uu khilaaf kala dhexeeyey maamulka deni si kastaba ha ahaatee xiisadda colaadeed ee ka dhex caloosan labada daraf ayaa ka sii daraysa iyadoo waayihii u dambeeyey ay weerar afka ah hawada isku marinayeen mas-uuliyiinta maamuladaasi dowladda eritereya ayaa xalay weerar ku qaaday dalka itoobiya faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna mubaarak cumar habeennimadii xalay waxaa gobolka canfarta oo ka mid ah dalka itoobiya lagu garaacay tiro madaafiic ah kuwaas ay wararku sheegayeen inay soo tuurtay xukuumadda eritereya ee uu hogaamiyo kaliitalyaha ee asiyaasa fawarki madaafiicdu waxay ku soo dhaceen magaalo ka tirsan gobolka canfarta oo dhacda dhanka xadka u dhexeeya waddamada eritereya iyo etoobiya sida ay wararku sheegeen madaafiicdan ayaa laga soo riday meel siddeetan kilomitir u jirta gobolka canfarta maamulka canfarta ayaanaan ilaa iyo hadda ka hadlin madaafiicdan kusoo hoobtay magaalo ka tirsan gobolka canfarta iyagoona aysan shaacin khasaaraha ka dhashay madaafiicdan sidoo kale dowladda etoobiya iyadan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarkan ay xukuumadda asmara ku garaacday gobolka canfarta arrintan ayaa imaanaysaa xilli shariica caasimada deegaanka canfarta lagu soo gabagabeeyey kulal muddo isbuuca u socda jabhad huwaysan oo ka dhanna eritereya taasoo saldhig laga siiyo gobolka canfarta oo dhaca dalka etoobiya si kastaba haatay xiisadda ka dhex xaloonsan eritereya iyo etoobiya ayaa marba mar ka dambas cirka isku sii shareeraysa iyadoona muddooyinkii dambe labadan dowlad ay habada isku marinayeen hanjabaado culus kuwaas oo la filin karo inuu dhex maro dagaalo gacanka hadal oo dheliya khasaare kala duwan ciidamada xisbada degmada salagle ayaa sameeyey howlgallo ballaaran oo lagu baadigoobayo waxyaabaha dhacay faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna maxamed muude abuu muslim ciidamada xisbada degmada salag leh wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa sameeyey howlgallo ballaaran iyaga oo kaashanaya maktabka faydhowrka kuwaas oo lagu raadinayay waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo suuqyada kadib markii uu soo dhammaaday howlgalka ayaa waxaa fagaaree ku yaala salagle lagu gubay waxyaabihii dhacay ee ay soo qabteen ciidamada xisbada waxaa ka dhacday degmada galagle maanta sida daawooyinka dhacay oo kaleeto noocyahooda kala duwan hadday dadka tahay iyo hadday duunyada tahayba waxaa kaloo ka mid ah cabitaanada noocyadooda kala duwan hadday yihiin kuwa budada oo la shiida oo sida cananaadka iyo wixii lamid ah iyo hadday yihiin kuwa qasan oo biyaha sida kokakoolada waxaa ka mid ahaa waxyaalaha lasoo qabtay sida buskudka nacnaca noocyihiisa kala duwan oo nooc walba leh kolley raashinka noocyihiisana waxunbaa aga jiray dadweynaha aad bay usoo dhoweeyeen wayna ku diirsadeen arrintaas arrintaas dadka markay arkeen aad bay ugu farxeen waa ku diirsadeen aad bay ugu soo dhoweeyeen annaga haddaan odayaasha nahayna aad baan usoo dhoweynaynaa waana ku dhiirigelinaynaa in saas looga shaqeeyo hawshaas maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka ayaa dadaal ballaaran ku bixiya dhowritaanka badqabka diineed iyo midka caafimaad ee bulshada waxaana ciidamada xisbadu ay ka mid yihiin hay-adaha shaqadoodu gaarka ah tahay ilaalinta bulshada haween wax ku baranayay markas ku yaala magaalada jamaame ayaa loo soo gabagabeeyey muqararka fatrada koowaad ee waxbarashada faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyaheenna macali aadan gabdhahan muslimaadka ah ayaa si joogto ah u qaadanayay duruus muhiim ah oo ugu barayay kutubo kala duwan oo muhiim ah munaasabada xiritaanka fatradii koowaad ee muqararka ayaa gabdhaha ardayda ah waxay muujiyeen farxad iyo mahadcelin ay u jeediyeen allah dhanka kalena waxay u mahadceliyeen macalimiintii sida hagarla-aanta ah ugu dadaalaysay gabdhahan wax ku barta markaska xabsa bintu cumar oo ku yaala degmada jamaama ee walaayada jubbada hoose ayaa baaq u jeediyey gabdhaha kale ee muslimaadka ah ee aanan ka faa'iidaysanin waxbarashada ka socota degmada anuu awaala magacii ku bilaabaya faadumo axmed cusmaan waxaan wax ka bartaa markaska xabsa bintu cumar oo ku yaala degmada jamaame halkan waxaa noo soo socday fatradii koowaad waxaan ku qaadannay qara qur'aan alkariim juscama tafsiir suurat alaclaa ilaa birabinnaas farxiyo daahir maxamed dhigato madrasada xabso binti cumar ku taalo degmada jamaame waxaa maanta aan qabnay bandhig waxaa noo soo dhammaatay fatradii koowaad alxamdulilaah ilaah baa ku mahadsan mujaahidiinta ilaahay guulha siiyo gaaladan allah naga jebiyo magacayga caday duqow waxaan wax ku baranaa magaalada jamaame markiiska xabso binti cumar waxaan ugu baaqayaa walaalahayga muslimiinta meel walba oo joogaan inay soo haleelaan waxbarashada awalan anigoo ku bilaabaya magacayga qamar maxamed maxamuud oo wax ka barata markaska xabsa bende cumar oo ku yaala degmada jamaame waxaan aad ugu faa'iidaysanay waxyaabaha aan ku baranay markaska gabdhaha wax ku barta walaayaadka islaamiga ah gaar ahaan jubbada hoose ayaa tusaale u ah dadaalka wanaagsan ee ay dumarka muslimaadka ah u qabaan barashada shareecada islaamka waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan warka duhur ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan wasiir hore ayaa sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xas sheekh maxamuud uu ku jiro xaalad hubanti la-aan siyaasadeed ah isagoo ku dhaleeceeyey inuusan waxbaba ka qaban arrimaha bulshada faahfaahin umuurtan ku saabsan iyo waryaheena farxaan cali cabdulaahi
cabdiraxmaan yuusuf xuseen caynti oo ah wasiirkii hore ee wasaaradda qorshaynta dowladda federaalka ayaa waxa uu eedeymo u jeediyey xasan sheekh maxamuud caynti ayaa waxa uu tilmaamay in xasan sheekh oo ay muddaxileedkiisa ka harsan tahay toban bilood uu xaalad hubanti la-aan siyaasadeed ah geliyey dowladda federaalka sidoo kalena uu ku fashilmay arrimaha bulshada aan fadhino horteeda oo biyaha fadhiistaan jekboyntiga uu asagoo iyo asxaabtiisa ay isku xisbiga ahaayeen ayagoo funaanado cagcagaaran wata baaldina watay biyo ka dhuraayeen saddex iyo toban sano ka horeeya laba maroo madaxweynaha madaxweyne noo noqday biyihiina waa yaallaan meeshay noo yaallaan madaxweyne waxaan leeyahay nigoo laba maraa madaxweyne noqotay saddex iyo toban sanaa joogtay halkii ugu yaraayo biyaha ahayd dayax gacmeedka iyo ka sheekayeysa noo dambeeyaane horta biyahan aan mari la'naha markuu roob yar nugu doo ina adeero horta kuwaas naga daaweey kow farriin labaadaan rabaa madaxweynaha inaan u diro toban bilood aa ka hartay oo aan maalin dheerayn aan ka dhinnayn muddaxileedkiisa dastuuriga ah muddaxileedkaasna sida looga gudbi lahaa qof ay caawa u caddaha horta ma jirto inay asaga u caddaha waa laga yaabaa laakiin qof kale ay u caddahay ma jirto waana waxa la dhaho hubanti la-aan siyaasadeed daa maqashiin taas waaye ma cadda toban bilooda aa hartay madaxweynaha waa caddayn waayey
hadalka caynte ayaa imaanaya iyadoo xasan sheekh lagu eedeynayo inuu ka maqan yahay waddanka islamarkaana uu dalxiis ku joogo dalka turkiga iyadoo dhinaca kale ay bulshada soomaaliyeed wajahayaan xaalad nololeed iyo mid amni darro oo ay askartiisu ku dhibaateynayaan muqdisho si kastaba ha ahaatee waxgaradka ayaa dhankooda xasan sheekh ku dhaleeceynaya waddada qardajeexa iyo hubantila'aanta ah ee uu ku sii socdo mar kastana xaaladdii soo wajahda iyo siduu arko kula tacaalo cabashada ka imaanaysa shacabka eeddana dadka kale dusha kaga tuuro aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaheena farxaan cali cabdulaahi oo ka waramayey wasiir sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu ku jiro xaalad hubanti la-aan siyaasadeed ah isagoo ku dhaleeceeyey inuusan waxbaba ka qaban arrimaha bulshada aanu aadno dhanka iyo dibadda in ka badan lixdan ruux ayaa ku nafwaayey dab ka kacay mid ka mid a suuqyada waddanka ciraaq wararka ka imanaya dalka ciraaq ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay uu dab xoogani ka kacay mid ka mid a suuqyada gobolka hawaasida ee dalkaasi kaasoo geystay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed dabkan oo si gaar ah uga kacay suuqa dhexe ee ku yaala bartamaha magaalada kuute ee caasimadda gobolkaasi ayaa waxaa ku nafaayay ku dhowaad lixdan iyo kow qof oo isugu jira rag haween iyo caruur sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka ciraaq gudoomiyaha gobolka waasid ninka lagu magacaabo maxamed jamiil ayaa bayaan uu soo saaray islamarkaana ay faafisay wakaaladda wararka ee ciraaq waxa uu ku sheegay in aan la garanayn sababta rasmiga ay ka dambaysa dabka isagoo xusay in hay-adaha ay qusayso ay baaritaan ka wadaan waxyaabaha dheliyey dabka islamarkaana natiijada ugu horreysa lagu shaacin doono afartan iyo siddeed saac gudahood dhegaystayaal intaa ayaannu ku soo gebagabanaynaa warkii duhur oo aad kala socoteen raadiyo alfurqaan kuna dhegaysateen qodobo kala duwan intaan warceenkan oo kale aan ku wada kulmi doono waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu